runtii mowqafkaygu soo jaan mar walba wuu cad yahay aan ka soo horjeedna in la xidho suxufiyiinta laakiin in loo maro sifa sharciya runtii horena garsoorku arintaa wuuga hadlay wuxuu yidhi waa in ilaa iyo dacwad dembi lagu helo suxufiga runtii dee aan la xiri karin waxaad moodaa marka xeraantu ayaa kiiskan dee samaysay iminka sababta u samaysana runtii waxa weeyaan mihinad saxaafadeed oo ay labadaa wariye furteen runtii oo ay ka iibsadeen dee mulkiile hore oo lahaa runtii xeerka saxaafadda ama dee dastuurka soomaaliya wuxuu damaanad qaaday in muwaadiniintu ay furan karaan dee mihinad saxaafadeed laakiin dee nidaam baa jira hanaan sharciya loo raaco ma mareen oo ma hubsateen arrinkaas in sharcigii iyo qawaaniintii waddanka iyo waliba sidii loo furanayay inay u mareen runtii waxaa ka horeysa inay u mareen xukuumadda iyo hay-adaheeda dee arrintaa u xil saaran waxaad moodaa caqabada inay ku yihiin muwaadiniintu inay furan karto dee mihinad saxaafadeed dastuurka iyo sharciguna runtii wuu damaanad qaaday waxay taasi keentay marka in dadkii muwaadiniinta ah ay dib u baarbaadhaan oo boorka uga tumaan in meherado hore uu jira runtii dee ay ka iibsadaan ama isku hibeeyaan dadkii lahaa iyo dee dadkaa doonaya runtii iyada lafteedu waxay u baahantay in procedureka sidaas sigtee la maro arrintaa lafteeda caqabad baad moodaa inay ka taagan tahay inamadu sidaan xogta ku hayo ama qoraal rasmiga ku hayo xeraalinta way tegeen si ay arrintaa ugu diiwaan geliso maadaama sharcigu dhigayo mihinad saxaafadeed oo jirtay haddii la bedelayo ama haddii la kordhinayo runtii in dee xeraalinta dee laga diiwaangeliyo oo mas-uuliyadda ciddii hore lahayd lagala wareega marka oo ay xeraalinta ama xukuumaddu dee ku daba taaganto ama kula xisaabtanto qofka markaa dee la wareegaya haddama hadda ma mareen iyagu oo nidaamkaas simkaa tilmaamaysa adugu baad carabaabaysa ma mareen waxaan ku haynaa qoraal ah in dee ay geeyeen xeraanta laakiin may dhammaystirin qoraalkaas oo xeraalintu si rasmiya runtii ugumaysoo diiwaangelin labadaa wariye marka anagu kuma taageerayna dee wariyaashu inay qalad sameeyaan laakiin wax la dhammayn karayo oo xalkeeda iyo barsijirkeeda la dhammaystiri karayo in suxufiyiin loo xidho iyo in suxufiyiin lagu tahdiida runtii ma qabno xeraalintana waanu kala hadalay garsoorkana waanu kala hadalay xeraalinta waxay u gudbisay dacwad garsoorka ilaa haddana dacwaddii lama hayo markaa sabab loo xidho maadaama dee garsoor aanu dee dacwaddaasi qaadin ma garanayno wahagaaga dhegeystayaal geysta kalena waxaan la joognaa xeerlaalyaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan xeerlaali haddaan ku weydiiyo laba saxafiyo ka tirsan warbaahinta somalilan ayaa maalinta labaad magaalada hargeysa ku xidhan maxay tahay sababta xadhigoodaas bismi illahi raxmaan raxiim xadhigoodaasi wuxuu la xidhiidhaa waxay soo saareen jiriiro la yidhaahdo hubsad oo aan iyaga u diwaangashanayn oo u diwaangashanayd dad kale oo xafiiska xeerlaanta kaga diwaan gashanaya laakiinse xeerlaaliya waxaa la tilmaamayaa in labadan wariye ay wargeyskaasi qoladii hore u diiwaan gashatay ay kala wareegeen islamarkaana ay dibyawen hay-adaha sharciga ay uga sharciyaysteen islamarkaana hanaan sharciga ay ugala wareegeen haddana mulkiyaddooda iyagu lahaayeen taasi ma jirto miya inay kala wareegeen oo nootayo iyo sharci haysteen ma jirto hadda si gaban kugu sheega ma jirto waxa weeye kala wareejina kama dhacdo muxuu ahaa midiyaha oo lagu kala wareejiso maaha businesska caadigaah dukaanyaa dee sharaable lala kala wareegaya maaha waxa weeyaan waa waa profession waa mihnad cid baa la siiyey autorizationkaasi uu sharcigu siiyey processkeegana soo martay hadday doonayaan iyagu mid kale ay furan karaan laakiin taasi waxa weeyaan dadka u diwaangashanaana maaha iyagana maaha way xerlaali labadii saxafi waa xidhayeen oo maalintii labaad ba xidhayeen hay-adaha sharciga ma la horgeeyey islamarkaana nidaamka sharciga ma la marinaya nimankan horaal horta dignin loo siiyey inaanay soo saarin jiriiradaasi oo ay sheeganayeen muxuu ahaa howlahaasi marka iyagoo awalba laga joojiyey oo madcadaha loo laga wargeliyo c i d ay raadinayso unbay xafiiska yimaadeen xafiiskana waxay la yimaadeen tahdiid iyagoo le waan furanaynaa waxaa xaq baan u leenahay taasina waxa weeyaan de wax sharciga violate garanaysa waana tret loo geysanaya garsoorka amba tahdiid waxaana weeyaan inuu ballan qaadayo inuu si sharci daraa inuu xaq ku samaysto marka tallaabadii nagaga habbooneyd ayaanu qaadnay waxaanu horgeynay maxkamadda forty eight hours sida afartan iyo sideed saacado sharcigu dhigayo waanu horgeynay waana u rumaan garaysayiin maxkamadda marka maanta la horgeeyey maxkamadda maanta la horgeeyey hadda rumaan baa dib loogu celiyo ay ugu noqdeen dhinaxa inta baarista soo dhammaystirayaan muxuu ahaa hay-adda baaristu c i d waxaa lagu haynaya xabsiga waxaanay sugayaan waxaanay wajahayaan garso cadaalad dhaba oo maxkamadda la horgeeyey waxaa inta badan laga cawda in aanay jirin ama aan la ogolayn in la diiwaan gashado jiriirada cusub islamarkaana dee sharcigeeda ogolya haddana aan dadkii la ogolayn taasina ay keenayso in boorka laga jafto hay-ada hore oo diiwaan gashanaa oo hadda xidhmay iyada taasi maana dhinac caqabad bulshada hortaagan oo dee aan culays ku ahayn horta hadday tirarkii buxiyaan cidna lama diido siyaasadda lagu bixiya maxasha nin iska soo kacayna ma yidhaahdo muxuu ahaa ii diiwaangeliya waxa weeye waa qualification adigaagana wareysanaya qualificationkaaga weeye waa mihnadaadii saxaafadaadii waa waxaad ku shaqaysanaysa xirfadda ku shaqaysanayso dadoo dhan maaha wax dadoo dhan ba loo furi karo wuxuu xidhaya for example xeerka saxaafadda wuxuu dhigaya in uu haysto dibloma saxaafadeed inuu muxuu ahaa hadduuna taasi haysana wax u dhigma oo shahaada dugsi sare oo la qiimeeyey inuu muddo ku soo jiray saxaafadda oo etigiskii iyo iyo iyo iyo iyo iyo xurintii saxaafadda inuu leeyahay marka tirarkaas baa laga eegaa annaga wax dhammaystiran oo la leeyahay qofkaas waa eligible ama wuu ku habboon yahay ayaa ayaa yimaadaa cid walbana layskama siisto marka taas maaha dacwe inta hargeysa maanta ka soo baxday jaraa'ida hala qiimeeyo tiradooda hala sheego inta inta inta inta inta t v ka furan hala sheego